markii uu yaraa miikii tegey maqal raacaye malaa iigi qaatee laman roge meel la geeyeye miirkiyo xumihii laga maydhayo mirkiyo xumihii laga maydhayo miirkiyo xumihii laga maydhayo mirkiyo xumihii laga maydhayo aadan muxiibadaadii mirkacaya mirkacaya nabiyalow macaalow rasuulku macbuudirto magacsamo macallinkii adduunkee ilaa muslimka madax uga dhigo
markadii jahliga nebigii dadkiisa ka maanace mawluhu baryiya rabbi miciisadee mugdi ka saaray markadii jahliga nebigii dadkiisa ka maanace mawluhu baryiyo rabbi miciisade mugdi ka saari sharci muuqda iyo xeer muujiyo sharci muuqda iyo xeer muujiyo sharci muuqda iyo xeer muujiyo sharci muuqda iyo xeer muujiyo aadan muxiibadaadii mirkacaya mirkacaya nabiyalow macaanow rasuulku macbuudirto
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu galab wanaagsan dhegaystayaal idilaantiinba meel walba aad joogtaan ramadaan mubaarak kusoo dhowaada mid ka mid ah barnaamijyadeennii taxanaha oo aad ka dhegaysataan radio kismaayo qeybtii tobnaad waana barnaamijyadeennii siyaasadda adeegdaadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga iyadoo aan maanta ee kaga hadlayno adeeg bixintu iyo sidoo kale sida ay lafdhabar ugu tahay horumarka bulsho iyo sidoo kale dhaqaale ee dal kasta oo aan maanta isdul istaagi doono barnaamijka waxaa marti noogu ah brofesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed oo ah qabiir sare oo dhanka siyaasadda adeegdaadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga adeeg bixintu waa dabcan adeeg bixintu waa lafdhabarta horumarka bulsho iyo dhaqaale kas iyo dhaqaale ee dal kasta marka adeegyada sida waxbarashada caafimaadka gaadiidka biyaha iyo korontada si hufan loo bixiyo waxa ay si toosa markaasi u saameysaa tayada nolosha bulshada muhiimad gaar ahna waxay siisaa adeeg bixinta waxayna sidoo kale ka dhigtaa mid la hubiyo adeegyada lana heli karo layskuna hadleyn karo islamarkaana ay daboolayaan baahiyaha guud ahaan ee dadka marka hay-adaha dawliga ah ay mudnaan siiyaan adeeg bixinta waxaa kordha kalsoonida shacabka qanacsanaanta macaamiisha iyo wax soo saarka guud sidoo kale adeeg wanaagsan wuxuu yareeyaa cabashooyinka qarashaadka dayactirka qaladaadka iyo sidoo kale waqti luminta intaasi waxaa dheer adeeg bixin taya leh waxay dhistaa sumcad wanaagsan oo soo jiidata maalgashi iyo iskaashi bulsho oo ay hesho adeeg hufan waxayna noqotaa mid horumar markaasi u jihaysa nabad iyo wadajir ku dhisan dan guud oo bulshada ka dhexaysa sidaa darteed muhiimad gaar ah ayay siinaysaa adeeg bixinta mana aha oo keliya waajib shaqo balse waa istaraatiijiyad horseeda kobac kalsooni iyo horumar waara barnaamijka waxaa saan hore idinkugu sheegay dhegeystayaal marti noogu ah brofesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed isaga ayaan marka hore soo dhaweynayaa brofesor soo dhawow galab wanaagsan haddii aan gudagalno barnaamijkeenna waa maxay micnaha muhiimadsiinta adeeg bixintu marka laga eego nolosha maalinlaha ah ee muwaadiniinta
anta cabdirasaaq sidoo kale waxaan u mahad celinayaa bahda radio sida hufan ay barnaamijkan u daadihinaysay bishii lasoo dhaafay barnaamijkan cabdirasaaq adeeg adeeg bixinta waa barnaamij muhiim u ah nolosha bini aadamka adeegyada aas-aas ahe lagama maarmaanka ah saynu hore u sheegnay waxaa bixisa degmada barnaamijyadan aas-aaska ama adeegyadan aasaaska u ah nolosha bini aadamka waxaa ka mid a caafimaadka khaasatan hooyada iyo dhallaanka xarumahooda caafimaad waxbarashada sida eh, dugsiyada asaasiga biyo sida biyogelinta xaafadaha iyo dhulbixinta eh, dhulka deegaanka bixintiisa marka waxaa looga baahan yahay degmadu in ay bulshada gaadhsiiso adeeg hufan oo welibana la gaadhsiinayo waktiga ku habboon in la gaadhsiiyo islamarkaana loo gaadhsiinayo si cadaalad oo siman iyada oo markaa la tixgelinayo baahida dhabta ah ee ay bulshadu soo soo gudbiso cabdirsaaq waxaa xusid mudan in aynu barnaamijyadii hore ku soo qaadaadhignay in eh, baahiyaha degmada laga fulinayo ama barnaamijyada degmada ay degmadu ka fulinayso in markoodii horeba ay soo hindistay bulshadu iyadoo markaa lagu salaynayo baahiyahooda welibana kuwa hortebinta leh Eh, bulshada baahiyaha iyo kuwa ay soo qodobaysteen oo welibana hortebinta eh, sida loogu kala baahan yahay usoo kala m- mudnaan siiyeen ayaa eh, degmo ka degmadu oo markaa ah golo deegaan oo siyaasad ahaan iyo awood fulineed iyo awood dhaqaale ahaanba loo kobciyey ayay ayay fulinaysaa oo ay bixinaysaa Eh, adeegyada marka waa inay sidaan hore u sheegnay ay le- ay leeyihiin shuruudo oo ay ka mid yihiin in ay yimaadaan waktiga ay ku habboon yihiin inay yimaadaan waxaa ka mid a ma tusaale ahaan marka hooyadu ay doonayso in laga dhaliyo waa in waktigooda ah ee ay hesho hubo u maaragtay carbitan inay hooyadayaan iyo weli go- macna ma keenaysa haddii la yidhahdo wakti dambe ayay helaysaa ee waktiga rasmiga ee eh, markaa u baahanta inay hesho weye Eh, cadaalad ahaanna dadka u sinaadaan oo ruux kastaba dee muwaadin soomaaliyeeda uu ka faa'iidaysan karo Eh, baahida dhabtaan markay ka dirjo marka baahiyahan markii horeba waxay ka yimaadeen bulshada degmada ayaa iyadoo golo deegaan leh oo maamullada hadda aan sheegaynay ama boodihle ayay ayay qorsheynaysaa weyna fulinaysaa oo sidii loo baahnaa ayay ku fulinaysaa marka eh, muhiimatiinta adeeg bixintu waa in afarta ama shanta tiir ee rasmiga ah biniaadamka eh, n- noloshiisa la fuliyo waa in eh, waktigeedii ay ku timaado waa in maaragtay si cadaalada u timaado waa in lagu saleeyo baahida dhabta ee degmadu marka ama bulshada ay soo qortay
waayahay waa mahadsantaha brofesore marka eh, sidee hay-adaha ee adeega bixiya u hubiyaan in adeegyada ay gaaraan dadka ugu baahida badan
cabdirasaaq waa mahadsan tahay nidaamyo ama qaabab fara badan baa loo qaadaa in adeeg tayo leh oo rasmi ah uu gaadhay bulshada Een, kow waxaa loo hubiyaa marka horeba in la cabiro baahida oo baahida ama adeega la fu- la bixinayo uu ku jaango-an yahay baahiyihii ay bulshadu markii hore soo qorotay waa nidaam lagu qiimayn karo in adeegii rasmiga ahaa uu gaadhay bulshada iyo in kale marka baahida hortibinta le horta waa inay degmada soo qorto kow dadka soo qortaan marka labaad waa in eh, mudnaanta la siiyo haweenka caruurta eh, dadka naafada ah iyo welibana deegaanada fogfog ee markaa degmada eh, ay ka tirsan tahay intaa markaa lasoo qorsheeyo intaa marka lasoo qorsheeyo eh, baahiyihii bulshada ay soo qorato ayaa waxaa fulinaysa waahdii eh, adeeg ee degmada ayaa markaa bixinaysa iyadoo markaa kaalmo ka helaysa eh, siyaasadii oo golihii deegaanka ah xagga kalena dhaqaalihii ka helaysa eh, ayay ayay bixinayaan adeegii markaa loo baahnaa waxaa jira guddi hoosaadyo loogu talagolay kormeerka oo ay ka mid yihiin guddiga golayaasha deegaanka ee qiimaynta eh, guddi xaafadeed kormeerka eh, guddi degsiimo eh, kormeerka guddi ayaa waxay samaynayaan kormeer xataa odayaasha dhaqankaa ka mid ah iyo culimaa diinka eh, guddiyadan bay ku dhex dhafan yihiin inay kormeer sameeyaan oo hubiyaan in adeegii la bixiyey iyo in kale Eh, waxaa kaloo jirta cabdirsaaq oo xusid mudan marka hore waa marka baahiyaha ay ay soo qorshaystaan bulshadu marka degmadu ay baahiyaha gacanta ku dhigto oo ay doonayso inay fuliso dabcan waxay usii martaa hay-ado kale ama mashaariic weeye oo shirkada usii martaa nidaamka xataa shirkadaha lagu qaadanayo ee haddii m c h ama dhug xarun hooyo iyo dhalaan la dhisayo shirkadaha soo codsada inay dhisaan la yimaada maaragtay xirfaddii iyo qalabkiiba nidaamka lagu qaadanayo waxaa goobjoog ka ah bulshada waxaa goobjoog ka ah golaha deegaanka waxaa goobjoog goobjoog ka ah culimaa udiinka iyo odayaasha dhaqanka marka waa nidaam hufan oo halkaasaad kasii dheehan kartaa in adeegii la bixinayo iyo in kale mar haddii aada aragto in goobtii xaruntii hooyadii dhallaanka la dhisayo goobjoogna aad ka ahayd in la siiyey shirkado markaa tayo ule inay si deg dega ku dhisaan waa kasii dhehan kartaa walow marka dambe ay iman doonto qiimeyn rasmi in lagu sameeyo oo maaragtay la kormeero shaqaalihii xirfadlayaasha ahaa bugaagtoodii diiwaangelinta la dul tago la arko magacyada ka faa'iidaystay adeega isaga sida hooyada ku umusho oo kale magaceeda oo xataa guddiguna marka dambe ay la xiriiri karaanba hooyadii nasirkeedii oo ay ka hubsan karaan in goobta lagaga dheliya ay tahay goobta caafimaad iyo iyon kale marka sidaas ayaa nidaamyada ayaa lagu hubiyaa amasadan
waayahay dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijkeenan gaarka ah ka mid ah barnaamijyadeeni taxanaha ee adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga qaybtii tobnaad ayaad maanta dhegeystayaal maqlaysaan iyadoo aan maanta uga hadlayno si gaar ah ee muhiimad waa muhiimadsiinta adeeg bixinta nolosha maalinlaha ee muwaadiniinta ayaan si guud ah maanta dabcan barnaamijka si gaara uga hadlaynaa iyo sida ay tahay in ay muwaadiniinta markaasi uga faa'iideystaan barnaamijka waxaa marti noogu ah brofesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed oo ah qabiir sare oo dhanka adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga dhegeystayaasha ayagana barnaamijka qayb ayay nagala noqon ka haliyaada dhegeystayaal dhegeystayaasha ayagana si toosa ayay barnaamijka nooga qayb qaadan karaan iyagoo si toosa usoo beegsanaya laynka idaacadda laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar si aad barnaamijka qayb uga noqoto waa labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad soo beegsan kartaa barnaamijkeena uu ku qotoma siyaasadda adeegdaadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga ayaad barnaamijka qayb nagala noqon kartaa oo ra'yigaaga iyo fikirkaaga iyo haddii aad su-aal qabtaba ood weydiin karto si toosa brofesoorka ayaad soo weydiin kartaa barnaamijkeena ayaan kusii soconaynaa iyo brofesoorka brofesore maxay yihiin markaa caqabadaha ugu waaweyn ee saameeya gaarsiinta adeegyada ama saameyn karaa
cabdirasaaq aad baa u mahadsan tahay saameynta ugu weyn caqabad ku noqon karta gaarsiinta adeegyada asaasiga waxaa ka mid ah tusaale ahaan miisaaniyadda oo xadidan dabcan golayaasha deegaanku ama maamuladu waxay inay adeeg hufan ay bixiyaan waxaa shuruud u ah in marka hore ay helaan madax banaani maaliyadeed marka maaliyadda ay soo urursanayaan ayaa xadidan oo kaabayaashii dhaqaale wax kasoo urursan lahaayeen ayaan ayaan ku fillayn marka dabcan mas-uuliye maxaa hiday dhaqaalaha oo xadidan qeyb weyn bay ka tahay fulinta adeegyada maaragtay caqabadaha fulinta adeegyada waxaa kaloo ka mid ah amni darro goobo fara badan oo dowladda jubbaland ka mid ah ayaan la tegi karin oo kooxda nabadiidkii maaragta ay saameyn ku leeyihiin waxaa kaloo ka mid ah awoodda shaqaale ama xuduudda shaqaale oo yar ama xirfadahooda oo aan kubucsanayn tusaale aan ku siinayaa dowladu iyada ayaa shaqaalaheeda siinaysa mushaarka iyada ayaa tababarada iyo ka caawinaysa iyo kobcinta marka laga reebo degmadoo dhanba marka laga reebo xogayaha dowladda hoose oo guddiga shaqaalaha rayidka nidaamkiisa ku imanaya inta kale degmada u madax banaan inay soo shaqaaliso mushaarkan ay siiso marka maadaama aan kasoo sheekaynay inay jirtay xadidaad dhaqaale ahaan degmooyinku intooda badan awood ay ku siiyaan mushaar shaqaalaha male maadaama dhaqaalii xadidan yahay sidoo kale ee, tayadooda waxbarasho iyo farsamaba ma kobcin karto waayo de waa in ee, iyo oo farsamada aada looga kobciyo marka taana caaq- caqabad weyn bay ku tahay ee, kormeerka oo kale oo si toosa aan isaguna joogto u ahayn ee, oo wasaaradihii laga yaabo qaarkood intooda badan inaynaan kormeer si joogta ayna lagu tegin degmooyinka qaarkood ee, amni darro awgeed ee, arrimahaasaa marka asal u ah in ay maaragtay caqabad noqoto in adeega la gaarsiiyo bulshada
waayahay weli waxaad maqlaysaan dhegeystayaal barnaamijkeenan gaarka ah ka mid ah barnaamijyadeennii taxanaha ahaa ee siyaasadda adeegdadejinta iyo sidoo kale ee maamul wanaagga barnaamijka waxaa marti noogu ah brofesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay dhegeystayaasha barnaamijka soo beegsan karaan si ay barnaamijka qayb nogala noqdaan aragtidooda iyo fikirkooda ayayna barnaamijka noogala qayb qaadan karaan waa labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar soo beegso dhegeysta si aad barnaamijka qayb uga noqoto haddii ay jirto aragti aad barnaamijka noogala qayb qaadanayso iyo haddii ay jirto su-aal aad si toosa u weydiinayso brofesoorka islamarkaana ku qotonta een, waxyaabaha uu daaran yahay barnaamijkeenna ee ah siyaasadda adeegdaadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga dhegeystayaasha ayaanan fursadooda iyo jaanisadooda siinaynaa si ay barnaamijka qayb uga noqdaan
markii uu yaraa miikii tegay maqal raacaye malaa iigi qaate laman roge mele geeye mirkiyo xumihi lagama hidhayo mirkiyo xumihi lagama hidhayo mirkiyo xumihi lagama hidhayo mirkiyo xumihi lagama hidhayo aadan muxiibadaadii mirkacaya mirkacaya nabiy allow macaanow rasuulku macbuudirto magacsamo macallinkii adduunkee ilaa muslimka madax uga dhigo markadii jahliga nebigii dadkiisa ka maanace mawluhu baryiya rabbi miciisadee mugdi ka saaray markadii jahliga nebigii dadkiisa ka maanace mawluhu baryiya rabbi miciisadee mugdi ka saaray sharci muuqda iyo xeer muujiyo sharci muuqda iyo xeer muujiyo sharci muuqda iyo xeer muujiyo sharci muuqda iyo xeer muujiyo aadan muxiibadaadii mirkacaya mirkacaya nabiy allow macaanow rasuulku macbuudirto magacsamo
waa tahay dhegeystayaal dhegeystayaasha ayaan fursadooda siinaynaa dhegeyste ayaa ku jira qadka assalaamu calaykum وعليكم السلام waan kusoo dhaweynaya walaal magaca yeel ka joogto وعبدي وجهي حافظة أنا فرجنا أدنى السلام على سيدة ثلاثية برسار كي دقسياشة sidoo kale cabdi ow soo dhawow ee, gudagal maxaa aragtida ama su-aal oga qabtaa
سؤال أنا طبعا لكن برنامج كون كمد إلى أجل ذلك وحير كي ربطن وحرر إن أهوي Mhm, waa un inta badan adeeg adeeg سدح سؤال وسير قدو مركا waaya siyaasadda siyaasadda adeegdaadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga kusoo kob su-aalaha deegaanada markii oo bala deegaankii waxaas eh, lasoo xiraa ma qaab xisbi ahaan ama urur siyaasadeed ahaan miyay kusoo tartamaan mise eh, si oo shaksi ahaantooda iyo su-aasha labaad eh, kun sagaal boqol sideetan iyo lixdan malana degmooyin cusub marka daqaarada oo qareerada ay soo dhigaan hay-adaha u s ciidanka soomaalida oo kaleeta eh, ma degmooyin cusub ma jiraan oo hor leh oo hagsi la daax qaadi doona Eh, su-aasha kale saddexaadna haddii degmooyinka maarata ay deris yihiin eh, laba degmo oo kaleeto oo derisan yihiin hal degmo maarata dakligeeda iyo waxsoosaarkeeda uu hooseeya oo degmo kaleeto maarata dakligeeda uu zaahid iyo uu fiican yahay Eh, degmada kale u dhow manu ma ku kabi kartaa dakli ama dhaqaale ma ku kabi kartaa sidaasaan wajira waayahay aada umahadsan tahay cabdi ayuu kaasi ahaa naga soo beegsaday farjano magaalada kismaayo labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar soo beegso si aad barnaamijka qayb uga noqoto aragtidaada iyo fikirkaaga waa noo muhiim dhegayste si aad barnaamijka qayb ugala noqoto laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad si toosa usoo beegsanaysaa dhegeystayaasha ayaan jaanisyadooda iyo fursadahooda aan siinaynaa si ay barnaamijka qayb uga noqdaan aragtiyahooda iyo fikradahooda waa muhiim dhegeystayaasheena laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar soo beegso si aad barnaamijka aad qayb uga noqoto dhegeystayaasheenna ayaan fursadahooda siinaynaa si ay barnaamijka qayb uga noqdaan barnaamijka waxaa marti noogu ah brofesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed dhegeystayaasha iyo sidoo kale su-aalaha brofesorka ayaan isku dhex wadaynaa dhegeystayaasha si toosa ayay leenka usoo beegsan karaan brofesore dhegeyste cabdi lagu magacaabo ayaa farjana naga soo beegsaday waxa uuna soo weydiiyey marka adeeg bixinta ama adeeg daadejinta la sameynayo haddii labada degmo ay deris yihiin oo labadaasi degmo degmo ka mid a uu dakhligeeda hooseeyo degmadaasi deriskeeda ah siyaasad ahaan ma la ogolyahay inay kabto oo adeegyadii iyo sidoo kale baahiyihii degmadaasi ka jiray in lagu daboolo
cabdina waa mahadsan yahay horey sheegnay wasaaradda maaliyadda wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda jubbaland iyo ayaa waajiba wuxuu yahay inuu si dho degmo degmo yaa laba darajada a iyo darajada b ee darajada a ee sida caadiga walow xeerkeenna uu si kale u yaraha dhiga waxaa lagu saleeyaa dhulka tirada dadka ama cadadda dadka ku wax tahay iyadu maaliyad ahaan dhaqaale ahaan inay iswadi karto iyo in kale haddii ay iswadi karto waa okay weye haddayna iswadi karin degmadow oo dakhliga ay soo saarto uu ka fara badan yahay howlaha looga fadhiyo inay fuliso ama adeegyada looga fadhiyo inay bixiso marka waa dowladda jubbaland ayaa qaadanaysaa kaalinta ah in degmooyinka dakhligoodu uu fara badan yahay oo soo saara waxa waxa isticmaalka looga bahaya wax ka badan soo saara inay ka qaado oo degmada kabniinka u baahan ee dakhligeedu u hooseeyo ay ku kobciso si markaa ay baahiyihii u bixiso adeegii asaaska looga banaa marka degmadu iyadu toos uma kabaysa degmada dabcan oo waa laba degmo oo siman oo dee golo deegaan labadu ay leeyihiin oo dad ay matalaan laakiin waxaa xidhiidhiya wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha ogaanaysa in degma degmada hebel loo baahan yahay in la kabo iyadaa ogaanaysa in degmada kale ay maaragtay dakhligeedu uu fara badan yahay isku dheelitirkaasna iyadaa maaragtay ka shaqaynaysa iyadoo loo sii maraya wasaaradda maaliyadda aad baa masantahay
wa wa waa gartay brofesor waxaad sheegtay inay caqabado jiraan oo ay ka mid tahay in degmooyinka qaar laga yaabo in dakhligaas ay usoo saarayaan oo kale uu kaabi waayo siyaasaddii adeeg bixinta marka maxaa xal ah xalka muxuu yahay oo siyaasaddaasi looga hortegi karo
adeeg adeega oo la gaadhsiiyo degmooyinka badankood sida sida muuqata waxaa caqabad ku ah amni daro dowladda jubbalandna way ka go-an tahay sidii horeba ay uga go-onayd in ay gacanta jubbaland kusoo celiso deganadaas amnigeeda ay sugto sida u sugto haddaba kuwa ay gacanta ku hayso isla markaana adeegii hufnaa loogu talagalay bulshada in la gaarsiiyo oo la bixiyo cabdirasaaq waxaa xusid mudan goobaha hadda cusub ee markaa laga qabto qolyaha nabadiidka isla markaaba in uu ka hirgalo nidaam la yidhahdo xasilin oo nooc yaraha dhig joojin ah oo goobaha maaragtay markaa iyadaa la xoreeyey laga fuliyo inta aan laga samaynin xataa maamul caadi ah ama maamul deegaanba golo deegaan bataan laga dhisin tana ugu horreysa marka waxaa halkaa ka dareemaysaa sida ay dowladda jubbaland ooga go-an tahay inay adeega bulshada gaarsiiso waayo markay xabaddu istaagto waxa labaad ee ku xiga waa wa waa xasilinta iyo geynta adeegaas asaasiga marka amnigaas aad bay uga shaqeynaysa dowladdu wayna wayna ku howlan tahay
waa tahay dhegeystayaasha ayaan mar kale fursaddooda siinaynaa si ay barnaamijkan ugala qayb qaataan aragtiyahooda iyo fikradahoodana ay uga dhiibtaan laba toddobaatan iyo siddeed toban iyo afar afartan iyo afar soo beegso dhegeysta si aad barnaamijka qayb uga noqoto aragtidaada iyo fikirkaaga waa noo muhiim siyaasadda adeegdaadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga ayaan ka hadlaynaa gaar ahaan muhiimadsiinta adeeg bixinta taas oo marka la eego nolosha maalinlaha ee muwaadiniinta aada ugu wanaagsan islamarkaana muhiimad gaara u leh laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad si toosa usoo beegsan kartaa dhegeysta ayaa ku jira qadka assalaamu calaykum waa kusoo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogto waa tahay aada u mahadsan tahay sharmaarke ayuu dhegeystahaasi ahaa waxa uu naga soo beegsaday degmada dhooley ee gobolka jubbada hoose dhegeysta kale ayaa ku jira waan isku daraynaa dabcan laba su-aalo muhiima ayuu dhegeystahaasi assalaamu calaykum alo asalaamu calaykum waalaikum salaam soo dhawo walaal galab wanaagsan magacaaga halkaa joogto waa gartay soo dhawow gudagal haddii aad qabto su-aal ama aragti waa tahay dhegeystahaasi waa ka xumahay si fiican isuma maqalno sawaxan badan iyo aada inuu mashquulsan yahay ayaad umalaysaa qeybaha kale ee barnaamijka ayaan rajaynaynaa inuu soo beegsado si uu aragtidiisa iyo fikirkiisa uu uga dhiibto professor waxaan siinayaa su-aashii uuna soo weydiiyey sharmaarke degmada dhobley su-aashii koowaad uu dhegeystahaasi na soo weydiiyey waxay ahayd siyaasaddan adeeg daadejinta goormay dhaqangal noqonaysaa su-aashii kale ee labaadna waxay ahayd yay tahay inay muhiimad siiso adeeg daadejinta ma degmada iyo sidoo kale hay-adaha kale ee dowladda sida wasaaradaha ayay tahay yay tahay labadaasi hay-adood degmada iyo sidoo kale wasaaradaha inay muhiimad ama mudnaan ay siiyaan adeegyadaas
waad mahadsanta cabdirasaaq sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa sharmaarke oo inagala soo xiray degmada dhobley su-aashiisu waxay daaranayd goorma ayay hirgelaysaa siyaasaddan maamul dadejintu waa su-aal muhiima waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo in dowladda jubbaland ay dhidibada u aastay xeerarkii hagayaashii habraacyadii iyo qawaaniintii lagu daadejin lahaa maamulka marka koowaad in maamulka la dadejiyo sidaynu hore u sheegnay waxaa asal u ah marka hore in awoodda siyaasadeed la dadejiyo si golayaasha deegaanku ay doortaan xubno deegaan oo iyo ka matala tiirka labaad waxaynu niri waa in la dadejiyo awoodda fulineed oo wasaaraduhu ayna fulinin adeega asaasiga bixintiisa balse degmadu sida caafimaadka waxbarashada iyo biyaha iyo iyo howlaha guud ee aas-aaska ah ta saddexaad waxaynu niri in la daadajiyo waxaa weeye maamulka maaliyadeed saddexaas saddex ayaa waxaa la adeegsanayaa siyaasadda maamul daadejinta oo ah dee todii inugu ahayd in maamulka la daadajiyo adeegana la gaarsiiyo bulshadii lagu talagalay marka wasaaradda arrimaha guud oo madaxweyne axmed maxamed islaam ugu igmar in ay daadajiso maamulka waxay soo bilowday geedis maamul dadejinta muddo dheer ka hor hadda xeerarkii baa la diyaar qawaanintii baa la diyaarsan hor in la yagleelo ayaa hadda diiradda u saaran tahay dowladda jubbaland waxaa xusid mudan muddo saddex isbuuc ka hor mise bil inay taan filayaa in xataa wasaaradda arrimaha gudaha ay soo gebagabaysay barnaamijyadeedii ay ku wacyigelinaysay bulshada u diyaargarooa dhismaha golayaasha deegaanka isla markaana ay guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee dowladda jubbaland ay ku wareejisay inay soo naqshadayso inay u diyaargarowdo inay fuliso dhismaha goleyaasha deegaanka dabcan oo markaa aan ogala jeedo doorashada goleyaasha deegaanka marka wada dejinayo rasmiga ama ay hirgelayso siyaasadani la kabyo ayay kala leedahay ama maaragtay nidaamka la hortabina boqol kiiba sagaashan way soo dhammaatay hadda waxaana hadda ku howlan gudiga doorashooyinka ayaa ku howlan siduu doorashada u qaban lahaa wakti hadda cayiman oo la dhahayo degme hebel baa laga qabanayaa doorashadii lama qixin laakiin dee marba haddii guddiga doorashooyinka lagu diyey degmooyinkiina la yaqaana laga bilaabi lahaa waa wuxun ku wakti un maaragtay dabcan rabadlaankii wixii ka dambeeya ayaabaa la dhihi karaaba su-aashii labaad ee islashanayd adeega yaa bixinaya ma wasaaraddaa bixinaysa wasaaradaha bixinaya mise degmada bixinaysa taasaa raba iyada inaan ka jahil bixiyo ee sharmarke waxaa weeye aslan baa markay noqoto adeega aas-aasiga bixintiisa kale waxaynu ka shaqaynayno qawaaniintii xeerarka aan u samaynay ee idaacadda hadda aynu u fadhino dadka u wacyigelinayna waxaa weeye in wasaaradahaba laga iyo adeegii aas-aasiga ahaa oo loo wareejiyo degmada si loogu dhoweeyo bulshada leanna wixii degmada la geeyo bulshada u dhowaaday la dhaweynayo bulshada loo daadejinaya waa ka waa kan aas-aasiga ah ee aan laga laaci karin ilaa heer wasaaradeed hooyada iyo dhallaanka dhalmada waa muhiim kuma xirnaan karto wasaarad waa in degmada iyo degsiimada iyo tuulada adeegaasi u yaallo waxbarashada aas-aasigaas hoose dhexe degmada tuulada ilaa heer degsiimo oo ayna wasaaradda ku xirnaanin iyo bixinta biyaha isticmaalka xaafadaha waa in wasa iyo degmada iyo xaafadda iyo dhulbixinta deegaankaa waa inay taallo degmada iyo tuulada iyo degsimooyinka waa inaan olin yani wasaraddaynu ku xirnaan wuu cad yahay waxay dejinayaan xeerarkii iyo istiraatihagayaashii iyo habraacyadii ay dowladaha hoose ku shaqayn lahaayeen si u bixiyaan adeega asaasiga laakiin bixinta adeega asaasiga mas-uuliyaddiisu waxay si bumanaysaa degmada degmadana laga xisaabtamayaa haddii wax ka khaldamo
waa tahay rofesore sidee bay markaa ka qaybgalka bulshada iyo sidoo kale jawaab celintu u wanaajisaa adeeg bixinta
adeeg bixinta ka qaybgalka bulshada waa lafdhabartii waayo wixii ay degmadu bixisay adeegii ay degmadu bixisay in lagu qancay iyo in kale waxaa laga dheehan karaa dareenka bulshada la sameeyo bulshada lala kulmo falca ayaa noqonaya cabir lagu cabiri karo in adeegii loo baahnaa u fulisay sidii loo baahnaa iyo inay ka gaabisay isla markaana haddii ay degmadu ka gaabisayna waa sixitaan oo inay dardar geliso weeye meelihii ay ka gaabisana ay maaragtay ay hagaajiso ay kabto haddii ay hagaajisay oo bulshadu ay ku qanacdayna waxaa weeye waa garaadsiyo iyo waad mahadsan tahay iyo dadaalka halkaa kaga siihay iyo sii wad waa dhiirigelin weeye marka falcelinta bulshadu waxaa weeye waa waa waa muraayadii laga dheehanayay in adeegii gaadhay dadka iyo inuuna weli gaarin marka aad bay muhiim u tahay ka qaybgalka bulshadu waxaa kaloo muhiim uga yahay marka horeba naqshadaynta baahyaha samaynta hortabintooda bulshada iska leh marka ruuxa biniaadamkii dabcan wuxuu isagu soo qorsheeyey ayuu hadhowto u dhihi karaa si fiican la iima soo gaarsiinin ama waa la isoo gaarsiiyey ama dhexda saasoo kale waxaadan qorshaha uuna waxba kulahaynba ruuxu dee hadhowtu ma samayn karo falcilinka ma samayn karo qaybeynka ma samayn karo marka ka qaybgalka bulshadu kow waxay kasoo aasaasamaysaa in marka horeba laga talageliyey ka oo la yidhi okay maxaa laydin qabtaa oo iyaku baahyaha ay soo qoondaysteen u soo gudbiyeen degmada degmaduna ilaa heer dowladda jubbaland ay la qaybsatay hadhowta marka la fuliyana iyo ka ay leeyihiin okay adeegii aanu dalbanay lama fulinin ama waa la fuliye hala sii wado marka waa meesha laga dheehan karo yani dowladnimada bulshada falcelintoodu waa tahay waa tahay marka maxay yihiin doorka isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta ee adeeg bixinta
isla xisaabtanku ama daahfurnaantu waa waa lafdhabarta adeeg daadejinta haddii aan degmada lala xisaabtamaynin oo bulshada lala xisaabtamaynin dee waxa degmada laga rabo maba garanayaan bulshada markaa hadday lala xisaabtami karin bulshadu degmadu haddayna si daahfurnaan ah aynu usoo bandhigayna waxay qabanayso dee iyaduna dadka u adeegaysa ma garanayso marka daahfurka daahfurnaanta iyo isla xis- isla xisaabtanku waaba lafdhabarba cabdirasaaq waxaa xusid mudan mashaariicda ay degmadu fulinayso ee markaa horumarinta u ah degmada ama ha noqoto dhismaha goob caafimaad ama ha noqoto dhismaha waxbarasho ama ha noqoto biyogelin magaalo ama ha noqoto dee ka shaqaysiintii hawshaas ha noqoto marka la qaadanayo hay-adaha shaqa- shaqaalaha oo kale ama shirkadaha oo kale marka la qaadanayo si daahfuran ayay degmadu ay tahay inuu soo bandhigto oo shirkadihii ku tartamaya tusaale ahaan adeeg bixintaas oo kale qiimeyntooda ta ta ta ta maaragtay ee kharashka ay soo gudbisatay uu yar yahay tayana leh xulashada waa inay degmadu qayb ka ahaato ee bulshada inay qayb ka ahaato waaye oo ay tidhaahdo ee, shirkaddan waa waa waa waa qaali qiimahay soo gudbisatay oo tayadooduna way fiican tahay ma way xun tahay tanaa qiimahooduna hoos yahay tayaduna way fiican tahay tanaa qaadanina daahfurnaanta ilaa heerkaasay tahay in ay ka qayb qaataan bulshadu isla xisaabtankana ma lagu fuliyaa adeegii loogu ba- looga baahnaa iyadana sidoo kale degmadu ma fulisay mashaariicdii ma ma hirgelisay mashaariicdii ma lagu qabtaa howlihii loogu yacni waa laf dhabarta waa mashiintii dha- isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta waa mashiintii dhaqaajinaysay dowladaha hoose in ay fuliyaan kana turjumaysa yacni ee, tallaabooyinkooda inay dhab yihiin in kale aad iyo aad
martiyo addoonkii muhde
muraaqoodaye balkada fogiyo badda soo mareen mar qudhaa tayimi allama hoojiye marquraa tayimi allama hoojiye mar qudhaa tayimi allama hoojiye marquraa tayimi allama hoojiye
adan muxiibadaadii mirkaacaya mirkacaya nebi allow macaanow rasuulku macbuud dirto magacsamo
adal muxiibada
waa tahay weli waxaad eh, maqlaysaan dhegeystayaal eh, gebagabadii barnaamijkeena gaarka ah ee siyaasadda maamul daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay dhegeystayaasha si toosa usoo beegsan karaan si ay barnaamijka qayb uga noqdaan haddii su-aal aad qabto profesorka ayaa si toosa usoo weydiin kartaa haddii aragti aad qabtana barnaamijka ayaad noogala qayb qaadan kartaa Eh, profesore sidee loo adeegsan karaa khayraadka kooban si loo helo adeeg taya leh marka hore dhegeysta ayaa ku jira qadka aan soo dhaweeyo assalaamu calaykum waa ka xumahay dhegeystahaasi laynka ka heliyey waan rajaynaynaa in uu soo beegso si uu barnaamijka qeyb nagala noqdo Eh, sidee loo adeegsan karaa eh, khayraadka kooban si loo helo adeeg taya leh
maxamed cabdirasaaq ee, horta khayraadka soomaaliya khayraadka jubbaland khayraadka degmooyinku ma koobno aad buu ballaaran yahay aad buu u wen yahay ka faa'iidaysigii xuquuqda uu ku leeyahay dalkiisa ama degmadiisa isna waajibaadka lagu leeyahay inuu ogaado inuu cashuurta bixiyo muwadinka ayaan ka wada halkaas si khayraadka maarata u kobco Een, in kaabayaasha dhaqaalaha ee xoogga la saaray sidii loo kobcin lahaa in dhallinyarada laga qaybgeliyo ee, dowladnimada iyo welibana ganacsiga iyo howlaha kale ee maaragtay horumar keenaya marka nidaam yaraha guud u baahan tahay in maaragtay khayraadka ee, sidii dhabtahay looga faa'iidaysto xamsantahay
waa tahay n maxay markaa muwaadiniintu samayn karaan marka adeegyada ay daahaan ama ay tayo ahaan liitaan
waxaa cabdirasaaq sanduuq la yidhaahdo sanduuqa talabixinta iyo caraada oo dabcan degmo kasta ku yaala xafiiskeeda oo bur ay maaragtay ku- usoo gudbin karto cabashooyinkooda ama waxyaabahay dhaliishan yihiin haddii ay doonba lahaan inaan la ogaanin eh, magacyadooda iyo ciwaanadooda nidaamkaas eh, s- sanduuqa cabashada la yidhaahdo wuu yaalaa degmooyinka waa nidaam lagu ogaa heerka inay inay sooso tayada adeeg bixinta bulshadu waxaa kaloo jira cabdirasaaqow in si to- dee hadda ilbaxnimaa la gaaray dimuqraadiyad baa ka coratay meel kastaba waa tahay in guddoomiyaha degmada ama golaha deegaanka laga naqdiyo oo laga dhaliilo xataa baraha bulshada oo la yidhahdo ma unan waxaa samaynin degmada waxaa mayna samaynin eh, kan bay ka gaabisay taa marka maxay horseedaysaa isla markaana marka aad arkayso Mm.
in meeshii aad ka daawanaysay facebooka ama social media aad ka arkaysay hooyadii ama aabihii cabanayay subaxa dambe in degmadii ay ka howlgashay meeshii Mhm.
oo ay toosinayso marka waa nidaam lagu ogaan karo inay soo hagaagayso eh, dowladnimadii iyo waa tahay nidaamkeedi
markii uu yaraa miikii tegay maqal raacaye malaa iigi qaatee laman roge mele geeye miirkiyo xumihi lagama hidhayo mirkiyo xumihi lagama yidhayo miirkiyo xumihi lagama hidhayo mirkiyo xumihi lagama yidhayo aadan muxiibadaadii mirkacaya mirkacaya nebiyaalow macaalow rasuulku macbuudirto magacsamo macallinkii adduunkee ilaa muslimka madax uga dhigo markadii jahliga nebigii dadkiisa ka maanace mawluhu baryiya rabbi miciisadee mugdi ka saaray markadii jahliga nebigii dadkiisa ka maanace mawluhu baryiya rabbi miciisadee mugdi ka saaray sharci muuqda iyo xeer muujiyo sharci muuqda iyo xeer muujiyo sharci muuqda iyo xeer muujiyo sharci muuqda iyo xeer muujiyo adan muxiibadaadii mirkacaya mirkacaya nebiyaalow macaanow rasuulku macbuudirto magacsamo
gabagabadii ayaan soo gaarnay brofesore eh, maxaa fariina oo ama aad la wadaagi lahayd bulshada
Eh, waxaan ku faraxsanahay bulshada jubbaland in ay u baahan tahay u baahsan tahay diyaarna ay u tahay eh, howlaha ka turjumaya dowladnimada rasmiga ah ee inagu soo aadan bilaha soo socda eh, kuwaasoo ah yagleelidda golayaasha deegaanka dhammaan degmooyinka jubbaland Een, dowladda jubbaland saan hore u sheegay waxay go'aansatay muddo dheer ka in ay maamulka u daadejiso heerka ugu hooseeya si adeega aas-aasiga laga maarmaanka ah uu isaguna ugu dhowaado bulshada u baahan marka eh, waxaan ku boorinayaa dhammaan bulshada jubbaland inay sidii ay hore uga qayb qaadan jireenba uga qayb qaataan hanaankan dowladnimo ee hufan ee hadda curtay inaguna soo fool leh haddii ilaah yidhaahdo oo ay ka qayb qaataan eh, dad hooyo maaragtay si fiican uga qayb qaataan ay ka qayb qaataan eh, fulinta eh, adeeg dadejinta ay ka qayb qaataan eh, bixinta canshuuraha taasoo waajiba ahna maaragtay lafa dhabarta dhaqaajida dowladaha hoose nidaamkooda marka la dedejiyo aad bay umaadsan yihiin waayahay dhegeystayaal intaa ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkan gaarka ah ahna barnaamijkii eh, tobnaad oo aad kala socoteen radio kismaayo ee siyaasadda maamul daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga intaan ku kulmayno barnaamijkan barnaamijkiisa xiga nabadgelyo
markii uu yaraa miikii tegay maqal raacaye malaa iigi qaatee lamaan rogi meel la geeyay miirkiyo xumihi lagama hidhayo mirkiyo xumihi lagama yidhayo miirkiyo xumihi lagama hidhayo mirkiyo xumihi lagama yidhayo aadan muxiibadaadii mirkacaya mirkacaya nabiyalow macaanow rasuulku macbuudirto magacsamo macallinkii adduunkee ilaa muslimka madax uga dhigo
markadii jahliga nebigii dadkiisa kamaanacee mawluhu beriya rabbi miciisadee mugdi ka saaray markadii jahliga nebigii dadkiisa kamaanacee mawluhu beriya rabbi miciisadee mugdi ka saaray sharci muuqda iyo xeer muujiyo sharci muuqda iyo xeer muujiyo sharci muuqda iyo xeer muujiyo sharci muuqda iyo xeer muujiyo aadan muxiibadaadii mirkacaya mirkacaya nabiyalow macaanow rasuulku macbuudirto magacsamo